anigu magacayga waxaa ladhaa caasho cukiye ciltire adugu laba jir baa lagaga qaaday ugu horreeye baan ahay eka waa kaa faa'iidaystay qalitaankan imika wadnaha xanuunaya maanta xaaladiisa wacaynka ilmahaaga aad buu fiican yahay wax dhibaato ama qabo aad buu fiican yahay dhibaato kale maa kulmin aad buuna iskaga fiican iskaga boodaa waalidku way ka hadhayaan baa layidhi ilmaha waa la qaadayaa soo xaalad adag maaha wallaahi marka ugu horreysa way adag tahay laakiin marka maalma- maalin kastaba lagugu soo dira sawirkiisa baq meel baa loogu soo dirayay sawiradiisa meel baa loogu soo dirayay journeygii wuxuu sameeyo wuxuu cunayo siduu u seexanayo siduu u ciyaarayo uun la soo kaa maqnaa wallaahi waxuu iga maqnaa bil iyo in yarba iga maqnaa aad buuna iskaga fiican yahay magaca cabdirashiid maxamed faarax baa laydhahdaa inankaygu waa inan mahad baa laydhahdaa alxamdulilah xaaladiisa wacayn ka ahayd marka hore la qaadaya wadnaha bal ka waran xaaladiisu xoogin yar hadduu ordow yiraagayey ilmada nusqaasan buu ahaa laba meelood buu ka daloolay wadno waay miyuu ku dhashay marka mise waa wax mar dambe ku dhashay ku dhashay isagoo lix jiran ugaanay ku dhashay uu ka itaal yaraa dadka markuu ooyayo xadmoodisa xawayaan yaroo ciyaya hooyantiisu dhibaatay lahayd laakiin marxaladda ugu darneed qoota qaadista ahayd waxyaabo badan baa laynaga saxeexay soo maaha waxaa weeyaan aabbayaal badanoo magaalada jooga iyo hooyayaal badanoo magaalada jooga marxaladaha inayna ku hagaagi karin baan u malaynaya waayo daraadka la saxeexay baa ka mid ahaa ilmahaagaasi haddii gacantaa doctoorka wax ku noqdo amba gacantaa jaasanka wax ku noqdo inaad waxba weydiin karin aanu raaci karin ilmahaagiioo la qaaday dhibaato malay ilmahaagiioo la qalayo oo cid mahuraanoo ku dul joogta aanay jirin ayaa dhibaato leh cid mahuraan inoo ma tegi karto habeenadaas eed seexanaysa bal ka waran dee saamaliil baan ku dhammaysanay imse ahayd imsuu naga maqnaa ilmuhu aniga bil iyo toban cishiga maqnaa aniga teeduyba iska dhawaya teslaanta kaga darnay
islaantu miirkiiba beeli gaadhay miir iyo maanba waayo waynagaa qalbi jilicsayen dumarku waxay igu darnayd markii naa kale gacanta iska qabsatay ilmiye ilmoorka diyaaradda iskala raacday islaantii wankii wiil dhaqaaqdayba dirqa baan ku qabtay bal xaaladiisa ka waran ilmahaaga maanta maanta dee adig iyo isagu isku wadnin baa tii aad buu fiican yahay hadalkiisu waa caadi awheyntiya wixiina uu ka gudbay bade sideed carruur aan la yidhaahay baale wuu ka qalqaalisan yahay waa ka ugu orodka badan leh mana daalo maanta dr ibraahim xumed abubakar oo ah digtoor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka howlgala dhakhtarka weyn ee beertiya loo yaqaana magaalada jabuuti oo la shaqeeya mashruucan hay-adda ayaa ii faahfaahiyey doorka ay ku leeyihiin hawshan horta hay-adan baan faransiiska ka timiday Eh, faransiiskan tagay bil baa dee hay-adan eh, i formaysay oo ha tababari siisay marka waan ka soo noqday jabuuti baan ka shaqeeyaa beltiye beltiyena dee ciyaalkii dee wadnaha ka xanuunsada ayaan la iisoo diraa waxaa iisoo dira doktoorada dee pediatrka ciyaalka eega hadday ka dee dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalkuna wadnuu xanuunsado ayaa iisoo diraan marka kuwa ku dhashay un maahee xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba haa kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa shan iyo toban ah, sannadood ciyaalka waa intaa waan eegaa raadiogan mariyaa haddaan ka arko wadna xanuun hay-addan baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuus inaan baa ka xanuunsana wadnaha raadiogaan u soo diraa doosiye baan u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqihii ay u baahan yihiin way ii soo jawaabaan inankaa waa run xanuun buu leeyahay nuu soo dira marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogda mudnaanta ha waxaa jira qaar dee wadnaha aad u xanu ka xanuunsada oo kuwaa baan dee priority oo jeexis degdeg u baahan kuwaa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan waan la socdaa waa jeexis fiican oo kalite weeyaan oo tayo saraa dr ibraahim waa xaalad adag weeyaan waalidkii ciyaalkoogii laga reebayo bilya dheeraad ka maqnaanaya hadduu ka maqnaanayan waxba ma ahaateena waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahay in la dul joogo waalidka bal ka waran uh, waxay dareemayaan waalidka maxaad ku qancisan dee ha waa run waa waalidkunu ciyaalkiisa uu arko uu iska daayo inuu dhoofo keligii way adag tahay laakiin hadduu inankii dee xaggan iska joogo uu dhiman dee markaa shuwaa ma jirto dee wuxuu waxuu u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaaduu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta oo bilaash agaasimaha dhakhtarka weyn ee beeltiya loo yaqaana magaalada jabuuti xuseen maxamed xuseen ayaa isna ii sheegay qaabkay iskugu dabaridaan hawshan caruur ku dhashay wadna xanuun abawadnahuugu si fiican ugu shaqaynin oo u baahnaa maxay ahayd ee, qalitiin u baahnaa qalitaankaasoo maxay ahayd waddankeena ee, u- maxay ahayd ee, lagu- lagu samayn oo aba waalidyadaasi u saamaxan inay caruurtoodii awooddii u haysan inay ay soo jeexaan aba waddan kale ay ay ku soo jeexaan jabuuti laguma samayn karaya markaa qalliinkan caafimaad soo maahay xagga wadnaha waa waxa waxa dibadda loogu baahan yahay ها قلينك ونها ولي محاهي تكنولوجيا ولي محاهي جود كم هينو وان كنت لجرنا إن شاء الله سنة تصعد إن محاهي عن عسيرينو محاهي عفمت كنا وان سي أن أقوم محاهي قل لهن عروتاسي ما أنت كهر وحن هيدا سدايو كلا أو هيدا سافريسكا هيدا كلو حج السودان كجرتا كل جرتا يدونا عروتا ونها محاهي جحدا هيدا بنا شقينا سودوينا oo u qabanaa wixii baaritaana aan doktoradeedu wadnaha ay maxay qabtaan inay maxay ahayd caruurtii sii diyaariyaan lasii baaro lasii ogaado xanuun xanuunkii doosiyadoodii loo sii loo sii wada diyaariyo markaasi baan u yarnaa hayada u yarnaa shacibweynteena waxaan u sheegnaa inay imanayaan takhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iidaystaan maxay ahayd jeexitaankaasi rabadaan muuse v o a jibuuti